marka hore dadka magaalada degan mayse ka warhayn dadkan waa dad mar dhow isguursaday sida la wariyey oo halkaan u imaaday inay holman ku galaan kadibna waxaan ka ogaana keliya idaacadaha turkiga markii aan baarnay oo idaacadaha waxay qorayaan inay yihiin dad oo maaragtay oo dhalasho ingiriis haysto oo nin dhalasho ingiriis haysto axmed la yirahdo inuu ku dilay gabar hotel oo la degnaa markii aan dabagalnay jaaliyad ahaan waxaa ogaanay gabadha iyo wiilku inay soomaali yihiin marka aada ugu xumaanay waana laga welwelay waa wax nagu cusuboo hadda aanan weli ka dhicin waddankan turkiga dadka deegaankaana wax weligood waxaa sameeya ma ahano dadkan hadda waxay ka imaadeen dalka ingiriiska bal waxaad iga warantaa markii falkan dilka uu dhacay booliisku maxay sheegeen ninka waa tan la qabanayo sida warbaahinta qaarkood ay warinayaan ilaa iyo haatan maxay leeyihin booliiska markay qabteen kadib ninka asagoo baxsanayo taxiga raaci rabaa qoladii hoteelka ka degnaayeen booliiska ugu wacay kadibna waa la qabtay waa la xiray kuleeda way xiran yihiin ninka waa la qabtay waa la xiray gabadhan waxaa la geeyey qeybta dambe baarista oo meydka lagu hayo ilaa hadda waxaa la sugaya inuu soo baxo baaritaankii sababaha ay isku dileen in la ogaado cabsida noocaasa waddanka weligeeda kama dhicin wax oo nagu cusubo soomaali ahaana marka aada ugu xumaanay jaaliyadda iyo dadka degan dalka turkiga waa tahay ilaa iyo inta qofka dembiga looga cadeynayo wax dembiga ma laha ayay ka dhigantah oo baaritaan ayaa socdo weli marka hadda baaritaanada ayaa socdo booliiskuna ma cadeyna ayaad ileeda soo maa waa sharciga waddanka in la maro qofka markuu dhinto in la baaro oo filinjeer la geliyo qeybta wuxuu yaalaa maaragtay isbitaalka dawladda ay leedahay qeybta maaragtay maxkamadda kadibna hadda gabadha waalidkeedaa imaaday shaleto way soo arkeen waxaana ku dadaalaynaa maaragtay in la aaso hadduu ila aadmo isagana maaragtay sharciga u yaalo waddankan in lagu xukumo waa hagaag ilaa iyo haatan isaga ma hadlay ama dad eheladiisa ah xataa cid arrintan ka hadasha ma jirtaa
de gabadhii wiilka waa dad qaraabaha sida naloo sheegay oo oo isku dhow oo isguursaday oo halkaana u imaaday inay maaragtay holimunkooda ku qaataan sida maaragtay maqaayadaha magaalada ku yaalo maalinta isniinta ahayd inay maqaayad maqaayadaha kamid ah waddankan ay ka qadeeyeen ee iska raaceen xataa naloo sheegay kadibna habeenkiina gabadha markuu dilay maalintii kalea la ogaaday oo sidiiyo booliisku qabta isigana
xanuunada dhimirka mayaa jiro ilaa iyo haatan xaalad laga warramay ma jirta wax aan ka warhayno male because annaga ninkaan waddankaan muuse degneyn oo dalxiis noogu imaaday mana ogaan karin inuu qof xanuunsan yahay in kale meeqa beri ayay joogeen markii falka uu dhacay waxaa laga yaabay inay joogeen four five days ay joogeen waddanka dhanba aroos cusub inay ahaayeen ayaan maqalna maxaa ka jira
ha in ay bil isqabaan aan loo sheegay annaga xataa maalintii gabadhan arooskeedu ahaa isla maalintii ku beegneedna inuu dilay waa gartay marka arrintaas sidee naxdin iyo argagax ugu abuurtay soomaalida degan dalka turkiga muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaa aada loogu hadalhayay wallahi dee waa wax laga naxo oo fal aada u foorxun oo weligeeda aysan ka dhicin waddankan maadaama soomaalida ay yihiin dad muslima boqol kiiba boqol oo maaragtay waana lagu baran inay maaragtay maaragtay ay isdilaan oo dad isqabo oo oo maaragtay haddana aysan joogin africa ka imaaday waddamadan oo sida ingiriiska oo kale inay waxyaabahaas ku kici karaan waxaan filayna ma ahayn kolley walwalbada way abuurtay laakiin ugu dambeyn ninkii waa la haya waa la qabtay soo maha hadduu baxsan lahaa xoogaa waxay noqon lahayd wax lagu wareero inta ninkaas laga qabanayo iyo waxaas laga yaabay aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga adaa mudan dahar walaa soo dhowo